بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا وعشركي فرتن يسقالات كتاب كل يراهده الياقوت النفيس السيد والذبائح وحلقة الله وغارسقي iyo dabaaixdii wixii la gowracayey iyo qaabkii loo gowrici lahaa dabaaix bimacnaa madbuuxa tii la gowracayey wey intaas baa laga hadlayaa qolooyin waxaa jira waxaa la yidhi bulshada maanta adduunka ku nool saddex meelood meel ka dhigan oo ka doodaya in xayawaanka la gowraco iyo in hilibkiisa la cuno wax nool maxaa loo gowracayaa bay leeyihi waayo qola maaragtay buudiyiin la yidhaahdo oo hindiya iyo aada ugu badan firqadaas weeye waxay leeyihiin haddii xataa xayawaan la gowraco iyadoo la gowracay kabacdi hilibkiisa markaa hadba goosanaysid naftiisii waa xanuunsanaysaa hilibkaana hadba cantuugaysa oo goosanaysid xayawaankii hilibkan lahaa waa xanuunsanayaa waa kaarayaa bay leeyihiin falsafad iyo hadallo badan bay leeyihiin oo balaayo ah waaye waxyaalahaasi ku hadlayeen waxay kaloo leeyihiin bini aadanka ilkihiisan sooma xiriiraan silsilad xidhiidha soo maaha ilkaha xiriira waxaa laga gartay bay leeyihiin inuu yahay cid dadka waxyaalaha ku nool qudaarta iyo faakihada dad waxyaalaha hilibka inay cunaan loogu talagalay maha bay leeyihin ilkihiisaan ka garanay leeyihin hilibka waa inuusan cunin binu aadanku waxaasay qabaan waaye ninkii la dhihi jiray abulcalaa almacari waa isagii lahaa hilibka waa isagii aan hilibka cuni jirin waagii dambe oo xanuunsaday nin takhtara wuxuu ku yidhi xabad digaaga haddaa hilibka cuntid ama jadi hilibka haddaa cuntid nin dhalana waa waa biskoonaysaa waa loo keenay marka uu gacanta saa ugu taabtay wuuna indhala-aa moogtay inay u hilib yihiin wuxuu yidhi waa maxay waxaa la yidhi waa hilib diig diig hilibkii weeye takhtarkaa ku soo yidha cun caafimaad baa kuugu jire wuu diiday markaasuu hadlo wuxuu yidhi isagoo diiggii loo keenay la hadlaya way ku daciifsadeen istadcafuuka diiqii how way ku daciifsadeen fadabaxuuka waa ku gowraceen wa akaluuka way ku cuneen waaya falimaadaa lam yaakuluu min alasad maxaysan libaaxa la cunin aday kaa xoog bateene oo ku daciifsanayaan hadday wax isku hayaan maa la arka iyagoo libaaxyada cunaya diiqii hilibkiisii diiggii hilibkiisii buu kula hadla waan indhalaaye afka saarmeyabir wax la gowracay iyo wax xoolaayo nool iyo wax noocaasa lama cunayo le waa ninka diiday inuu guursado wuxuu yidhi wax kastoo carruurta hadhow ku dhaca cudurro iyo xanuunno iyo dhibaato ay sameeyaan yakuunu sababuhu waalidu kii dhalay baa sabab u ahaa ma sameeyeen marka waa inaan waxba la dhalin buu leeyahy qabrigiisa wuxuu yidhi ha lagu qoro beyt inta tiriyey anu weliga cidna dhib ma gaarsiin ba yidhi laakiin aniga waxaan ahay dhibtii aabbahay gaarsiiyey oo kale hadal noocaas marka ninka noocaasu ahaa nin maskax badanna waa ahaa falsafadna badan shiicina waa ahaa waayo waa aad baa loo khatar buu ku jiray marka ilkahan bini aadanka uu sheegaya waxaan hilib iyo qudaar iyo wax kastaa loo isticmaali karaa hilibkana brotiin baa ku jira bini aadankaa u baahan lagama maarmi karo gowracuna dee waa labadii xawlmariid labadii hunguri in la jaro iyo xididadii ka agdhowaa dayib masaa'il badan oo muhiim oo ka sheegaya caalamka adduun ka jira laakiin waqti ma hayno asaydu huwa almasiidu sayd oo masder ah huwa almasiidu baa hadda looga jeedaa waa kii la ugaarsanayey والذبائحna jamcu dabixatin bimacnaa madbuuxatin waa tii la gowracayay waa faciil وذبائح ذبيحة فعيلة بمعنى مذبوحة ومفعولة أوي ما يملك به الصيد وقارك واحد لقوم ملكيه وقارت محاكو يلان كدا وكذلك كلا كغا يلان كدا يملك الصيد وقارك وين ملكيه بإبطال منفعة منفعة سبرنت ومنفعة سهدا برسد مايك إبطالي عيري يملك الصيد والملكية بإفضال منعتي وي منعونا منعديسة برنتد مر هدي منعديسي لبريي شينيغا لقبت لوقتا لقبت وقعنتا لقودي واي ولا داوعي ولا قورعي ولا نافي ان ميل إريريا لقش لاندير إيو ان فاشي لوري قنشر الشباكة waxyaalaha qabta maarta baa loo dhigtay qasdan weliba kas ee hadduu iskaga aan loo qasdin baa baxaysa milkigiisoo iska soo galay iska itifaaq iyadoo aan loogu talagelin waay umana qasdin kuma mulkinaya sidaas walaa yazuulu lmilku milkigu kama zuulayo canhu ugaarkaas binfilaati fakashadiis ugaarkau gacanta ku dhigay hadduu ka fakado milkigiisoo weli ku jira walaa biirsaalihi diriddiisa iska sii daayana milkigiisa kaga bixi maayo waaye qofkii qabsadana ninkii lahaa hore waa inuu usoo celiyo baa lagama maarmaan ku ah dayib halkan wuxuu kaga hadlayaa sharaxa hoose nuqda muhima ba yidhiyo الصيد بالرمي بالبندقية بندقة يا وغارتا لغور غني ولا عوني كرا واي de waxa gubaysa buntuqi way gubaye leeb hadduu ku dhaco dhib ma lahaateen laakiin buntuqu waa dhib badan yahay rasaastan iyo waxaan lala dhacayo ma xoog bay wax ku dilaysaa ma af bay wax ku dilaysaa ma sun bay wax ku dilaysaa waay buntuqiyatu diin dhoobada teeda la maaragtay la la dhagaxdhagaxa laga dhigay lala dhacay iyadaa dee waa laga hadlay khilaaf baa ku jira laakiin middaan kaloo sunta wadata oo rasaasaya buntuqiyada ah waa dhib badanta أركان الذبح جورع أركان تسا أركان الذبح بمعنى الانذباح باللغة كذا جورعا انذباح جورعا أربعة طوافر ذبح جورعي وذابح المذبح جورعية وذبيح المذبح جورعية وآلة قلب كي وحلو جورعية وي تاسنا هالكاس على waxa la gowracayo waa wixii markii la gowraco gowraca xalaal ku noqonayay waxaan awalba gowraca xalaal ku noqonaya sida dameer iyo balaayo hadduu gowracdo hawaa u tarmayso dayib marka buntukan iyo hubka adduunka maanta soo baxayna aad buu uga hadlaya qumbuladaha iyo ma garanaysaa bambooyinka iyo balaayooyinka jira dayib waa aslixatulfatk maanta hubka waxgumaadabaa adduunka ku tartamaya biashkaal wa ajnaas kathiira bini aadamka si loogu baabi'iyo waaye waxay xataa awood u heleen fi tadmiir alcaalami alardiyi kulli waxa dhulka jooga inay maaragtay dhibaato badan u geystaan iyo baaba hub noocaas ma la dili karaa xayawaan xanuunsan oo jiran oo nooca la cuno aan ahayn war naftu aan uga raaxayno dameerkan waa silicsan yahay aan iska gowracno aan dilno ma la ogol yahay maya cayaar cayaar in wax loo ugaarsadana lama ogola cayar cayar iskaa ugaarsado ama midda la cuno ha noqoto ama middaan la cunin taasna lama rabo ayib aad buu masaa'il cajaa'iba maanta u soo raraya oo tiro badan wuxuu yidhi adabxu gowricii dabxu lxayawaani xayawaanka gowriciisa xayawaanka almaqduuru calayhi la awoodo oo la karo in la gowraco qadcu xulquumihi wa mari'ihi hunguri cadkiisa iyo hunguri madowgiisa oo la gooyo wey labada hunguri kan cad iyo kan madow aa labadaas baa la goynaya xulquum xulquumihi wa mari'ihi taa un baa la jaraya markii la gooyo baa u gowracan yahi xulquumku waa midka nafta iyo hawada ay soo madhayo neefsigu mari-una waa midka cunnadu maro ya hunguri cadka naftaa soo maray kan kalena waa kan cunnadu maro kan cadkaa mar markay ku leeyihiin ay dadka ku abaarayeen waa macnaha dee naftaa ka dhacaysa wey mar haddoo kaa ka maro looguma talagelin waa khatar habaarkuna ma fiicna ayib labada xidid oo kale wadajeenka la yidhaahdo labada ciraq oo luqunta labadeeda dhinac labada hunguri iyo labada xididba waa la jaraya haddiibana midida hala maray yaan lagu silcini ayib waxaa la gowracaya waxa wal nolol rismiga noolaa ha ahaado waaya waxaa jiray qisay sheegaan waxay dhaheen nin waxaa jiray la dhihi jiray baaqil baaqil oo tusaalaha lagu baxshaa qofka fahmad darada marka la leeyahay war wuxuu fahmad darana oo damiinsana ma baaqil oo kale ah ninkaasi garanuug ba soo gartay ama dabataag waxa u taqaaniba waa laba nooc koob iyo toban dirham buu kala soo baxa isagoo iska watoo faraxsanoo nin ugaar soo helaya soo gatay nin baa u yimid waddada ka hor yimid oo weydiiyey imisaa kala soo baxday buu yidhi isago labadii gacnood farahoodiiba u taagay tobanka farood waxaan kala soo baxay isagu ma hadlin toban waa koob iyo toban buu kala soo baxay moogta maxaa dhiman koodii farihiina waa wada taagay waa akrija lisaano carabkiiba soo saar iyo carabkiiba ku daray intaasaan kala baxay buu yidhi koob iyo toban inta uu gacnaha taagayay fanfalatati dabi waharaba garanuugii baa ka cararay ilaa baal waar la wato wuxuu ahaa hayin maaha oo neefku u taagnaanaya maaha tusaalaha lagu qadaraa waxaa la dhahaa ablad min baaqil waryaa baaqil waa ka waxa weeye daminsan yahi oo ka fahma yari kitaab hore aan maraqin inaa ku mar geela meesha laga gowracayay iyo ariga meesha laga gowracaya looda meesha laga gowracay kulla halkaas ka fiirso waaya shardu daabixi midka wax gowracayay shardigiisu kownuhu aanshihiisa weeye musliman uu yahay ow kitaabiyan ahlu kitaabi kitaabi ya adabxu waxaan ka tagay wadabxu gayrihi midka aan gowriciisa la karin oo almaqduuru caleyh kii hore ahaa moogtahay kaan la karo gowriciisa waa la sheegay labada hunguri baa la jaray kaan la karin qatluhu dilidiisa weeye biayi maxallin maxalkii ka helo ka aho laga helo si allaali si loo dili karo wey neefkan bohol buu ku dhacay meel buu ku waxa weye meeshii laga awoodo unbaa laga sarayaa laga gowrici wa sharduhuna waa alqasdu waa in loo kasay oo ay kas ay tahay cayntiisa in ficilkan lagu sameeyo oo saas oo gowriciisu noqonaya haddou cararo xataa lagu gano oo lagu lagu dhufto oo sidaa ha u dhinto bismillaah waa gowracan yahi waaya sidaas baa hawsha ku soconaysa marka alxayaatu almustaqira iyo alxayaatu almustamirana waa kala jiraan xayaatu almustaqira waa midda neefkaani wax araggiisii iyo wax maqalkiisii iyo dhaqdhaqaaqiisii ikhtiyaarigaha uu joogo waaya marka neef baa sun cunay waxbuu cabay meel buu ka dhacay bohol buu ku waxeeyey haddii arrimahaasi joogaan waa xayaata mustaqira waa la gowracay waa la cuni karaa xayaata mustamirana waa wey waa xayaato nolol yar oo sii dhammaanaysa oo dhimashadii usii dhacday oo dhaqdhaqaaqihiisu uu yahay waa neef la gowracay geeda kama waabto kale oo iska fargesho eberkeeda ah marka haddii kaasoo kale la gowraco waxaas gowrac maaha waxay u dhammaatay weeyaan waxba arkayno waxba ujeedano waxba ogeyn waay xoolahana laiskuma horgowraco sida fiican kala qari maqaayadaha ayaa intay isku soo dhoobaan intaasoo neefa araya iyo qolooyinka maaragtay dad badan ama casumaya oo meelo martaqaadiya iyo allabarya qaar ku leh waxaa laga yaaba boqolaal neef inay is- isku soo jeeda isku wada horgowracaan waa laga fiican yahay shardu daabixi midka wax gowracaya shardigiisa shardu daabixi kownuhu musliman waa inuu muslim yahay aw kitaabiyan kitaabi wixii muslim gowracaa la cunaya annagu wixii gowracaan annagu waxaan gowracana keliya aan cunaynaa maaha wixii muslim gowraco ama kitaabi kitaabigee kaasoo taxilu xalaal tahay munaakaxatuhu munaakaxadiis iyo nikaaxsigiis ee waxa weeyaan shardigaa unbaa la rabaa wayusaadu waxaa la ziyaadinaya fii kayri lmaqduuri calayhi kan la awoodo kayrkiisa aan la awoodin kownuhu basiiran inuu yahay taasna waa lagu daraya waa inuu basiir yaha arkay yo- kitaabigan lagu sheegayo waa yahuudi iyo nasraani laakiin waa qof isaga ama aabbayaashiis mid ka mid a yaa kitaabi ahaa intaan diintaan aysan taxriif ku samayn aan la nasakhin nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam ee soo diriddiisii ka hor kuwa hadda maanta dhahaya na- kiristan baan galnay mulxidka ah waxay gowracaan lama afka lama saarayo murtadku wuxuu gowraco lama afka lama saarayo wathanigu wuxuu gowraco afka lama saarayo waay weliba shaaficiyadu aad ba u adkeynayaan waxaan kitaabi kuwan kitaabiga sheeganaya gowracood waay waana inuusan ilaahay keyrka u gowracin ama magac kale uusan sheegano magac ilaahay aan ahay shardi dabiixi kan dabiixa la gowracayo shardigiisu kownuhu xayawaanan ma'kuulan xayawaan ma'kuula waa inuu yahay oo fiihi xayaatu mustaqira dhexdiisana xayaatu mustaqira ay tahay xayawaanku waa maxay geel ari lo geel lo ari waaye xayawaanka kale goodir waxa weeyaan biciid kan bakaylaha la yidhaah xayawaanaadka badan oo la cuno de waa badan yihiin nacu doona ha noqo halkaasa hawshu madha nin reer xaburamiyo ah baa wuxuu tegay baa la yidhi meesha xijaaz la yidhaahdo nin reer makaada baa martiqaaday oo is ay siiqaaneen markii cunadii la cunay buu u mahad celiyey wuxuu yidhi niman yahow aad baa iisoo dhaweyseen martiqaad fiican baa ii samayseen cuno macaanna waa ii keenteen waxaa luu yidhi innahu laxmu hiratin rabbaynaaha fii beytina bisad hilibkeed aan aad u barbaarinno guriga noo joogi jidhay baan kugu martiqaadnay ninkaana yaman buu ka yimid waxaas lagama yaqaan warkaasu qurumays oo carab carab buuxisay carab isku celinayo cil buu u dhintay masaladaasna waa taas marka shardul aalah aalada wax lagu gowracayo shardigeedu kownuhaa muxadadatan waa inay tahay mid muxadada daata xaddin af leh hadduu culays ku dilaya lama rabo ama midi saawir ah lama rabo muxadadatan oo tajraxu dhaawacaysa oo goynaysa meesha waa inay tahay hayra cawmin wa dufrin ah ciddi iyo laf keyrkeed غayr cadmin xaalay tahay wa dufr hiddi iyo laf na waa inaysaan kuwan waxna waa dhaawici karaan in wax lagu gowracana lama ogolo aw kownuhaa fii kayri اlmaqduuri calayh shayga in la gowraco la awoodo kayrkiisa aan la awoodin waa inay tahay jaarixatan jaarixata waaya jaarixata sibaacin sibaacatii dhaawacays aw dayrin shimbirka waay jaarixata hal kordhig mayo saare jaarixata sibaacin aw dayrin waay marka aw kownuhaa fii kayri اlmaqduuri calayhi jaarixata sibaacin aw dayrin mucallamatan weliba waa tahay mid wax la baray oo qabo iyo siidaa iyo buuxa waa inay garanayso saddex shimbiro lagu ugaarsadaa jira bahalla lagu ugaarsadaa jira marka haddii qalabkan caadi uu yahay laf iyo ciddi waa inuusan ahayn ciddiyihii lama ogola waa inay afaysanta kownuhaa fii kayri lmaqduuri calayhina haddaa bahal dirsanaysid ay xayawaan waa inay tahay jaarixata sibaacin aw dayrin shimbir bahalka dugaagga midda soo kasbay soo qabanaysa aw dayrin shimbir waa waa inay tahay jaarixata sibaac aw dayrin labadaa midu ilaa tan hore aygii iyo haramcadkii iyo waxaasaa soo gelay shimbirihiina waa la yaqaana iyada waay shuruudu tacliimi iljawaarixi min asibaaci kuwa jawaarixdaayoo lagu ugaarsado oo bahallada xaggooda ka ahaaday shuruudda loo shardinayo ey baa rabtaa inaad ku ugaarsatid bahal kalaa rabtaa inaad ku ugaarsatid shimbiraa rabtaa inaad ku ugaarsatid hadda shimbirihii maaha midaani waa bahalladii kale shuruudu tacliimi iljawaarixi jawaarixda waa bahlada lagu ugaarsadee waxbaridooda shuruudeedu oo min asibaaci a jawaarixdaasi waa arbacatun afar an yastarsila waanuu dirsamayo idaa ursila markii la diro eygan qaba markaa dheed ugaarta ama bahalka lamidka waa inuu qabanayo ow yanzajira waa inuu ka joogayo idaa zujira markii laga joojiyo joog markii la yidhaahdo sida ka isaag waa inuu ka isaagayo walaa yaakula shayan shay waa inuusan ka cunayn min asaydi ugaarka qabla qatlihi intuusan dilin iyo bacdi intuu dilay dabadeed baxta ugaarka ma kuu qabto intuusan qaban iyo intuu qabtay ka bacdi waa inuusan wax ka cunin afka waa inuusan saarin haddii kale isagaa naftiisa u qabtay isagoo haye keliya ugu imaanaysaa haddii weli nafti ku jira adaa sii gowracanaya haddii kalena xataa isagoo dhinta haddaa u timaada xalaal wey laakiin dhiiggay hadduu leefleefo waa loo ogolya waan yatakarara daalika arrinkaas waa inuu kasoo noqnoqdo minhu xaggiisa oo bahal tababaran waa aragtay ayadaiyo hadda si u tababarteen eraboradii bay ka shaqaynayaano dukaamadii waardeynayaan beerihii bay waardeynayaan waxa weeye waxyaalaha m ma garanaysaa ah waxay baarayaan aan la ogolayn oo in waddanka la soo gesho bay baarayaan oo urinayaan oo qaarkood intaas waaba waxa weeye siinayaan intaasoo lambare iyo garaade iyo adduun ah bay u xiraan ma garat wadamada islaamkan hadda way keeneen gaaladuna dee waaba ciidan dhan ay haystaan innaga eyga in lagu ugaarsado inuu xoolaha kuu raaco inuu beerta kuu raaco si kale inuu guriga iska joogo isagoo bilaa nafac ah qofka ajarkiisa maalin kasta nusqaamaya lama rabo laba buurooda waaweyn oo ajaraa qofka ka nusqaamaya maalin kasta ama buur weyn waaya shuruudu tacliimi iljawaarix min adayri tanna waxa weeyaan shimbiraha middeeda jawaarixdaabo bariddeeda shuruuddeeda waaya shuruudu tacliimi iljawaarix min adayri hiya shuruudu tacliimi iljawaarix min asibac tii haddeer aan soo marnay oo kala od shuruuda ila alinzijaara istaagidda mooyaane idaa zujirad markii la joojiyo la zajriyo shimbiraha dee waa halkaasi ku duusha istaag haddaa dhahda hawadaas ma istaagi kardho taas ka reeb intii kale haddeer kuwii kale ay la wadaagtaa intii kale kuwii kale ayay la wadaagtaa ayib Mhm. ayagu de meeshu afka ku qabtay waxaasna waa la iska dhaqaya aludxiyatu udxiyadii baa laga hadlaya aludxiyatu maa weeye yudbaxu la gowraco oo min annacami nicmoley ah taqaruban ila allah iyadoo ilaahay loogu xaal ilaahay loogu dhowaanayo tacaala min yowmi naxri ilaa maalintii gowraca ilaa aakhiri ayaami tashriiq maalmaha ayaamu tashriiqa maalinta u dambaysa laga gaaray udxiya maalin kasta ma joogto maalinta ciidda ah ilaa ayaamu tashriiqa maalinta u dambaysa intaas baa la udxiyan karaa ayib xukmu tadxiyati udxiyada xukunkeeda xukmu tadxiyati annaha sunnatun wey sunnatu caynin sunnatu cayn lilmunfaridi qofka keligiisa waa u sunnatu cayn wey weliba qofkaas udxiyada qalayaaye timaha iyo cidiyaha iyo bisha dilxija mar hadday dhalato bisha carafa aan u naqaan waa inuusan iska jarin ilaa uu ka udxiyeynayo waaya si isagoo wixii jirkiisa oo dhan neefkan loogugu dambi dhaafo wa kifaayatin sunnatu kifaaya weeye liahli kulli beytin qoys kasta inay neef udxiyaha qalaan si guud waa sunnatu kifaaya intaas neefkaasa iyagayoo dhan ku filan waaya midkaa la yimid tiisaa u macnaha isagaa sunnatu kifaaya ka kaafiye wey qof hadduu la yimid bas wey waa dadkii nafaqadooda ku laazimaysa ahlu beytkaas wa annahaa udxiyadu laa tajibu ma waajibto ilaa binadri nadar iyo wanaxwi wixii la mida maaha haddaa qofku nadar ilaahay u galo dhaho ilaahay wuxuu ugu leeyay inaa udxiyeeyo dee waajib bay noqotay sunna waa ka tagtay iyo wixii la mida udhiyo neefkan waa udxiyo udxiyaan ka dhiga haddoosan ikhbaar iyo war uga jeedin waaya shuruudu tadxiyati udxiyada shuruudeedu arbacatun wey annacamu annacamu wey waxaan la gowracaya waa inay nicmooleyt shimbiro iyo dajaaj iyo inta lasoo qabsado maya wa ijdaacu dani idaha ilka jabsigooda wey waa inay ilka riteen aw buluuquhu danigu inuu gaaro sanatan hadduu sanad gaaray waa sax haddii kale waa inuu ilka jabsaday lix bilood hadduu ku ilka jabsado waa caadi wa buluuqulbaqari loodu gaarideeda shardiga iyo walmaczi riyaha sanatayn iyo laba sano neefka la qalayo iska qalmaa laba sana ha gaaro wal ibili geela gaaridiisa khamsa siniina shan sano wa fakdul caybi ceeb waa in la waayo alladii ceebkaasoo yunqisul makuulaka ma'kuulka la cunaya nusqaaminaya wixii nusqaaminaya waa inaysan meesha joogin dhagaha la jarin xubin ka maqnayn waxyaalaha noocaas neef dhammaystiranoo taama waa inuu yihi waaya waniyatu niyo weeye cinda dabx marka la gowracayo waa in la niyeyso aw itacyiin cayinid fii maa lam yucayan binadri nadarka wixii aan lagu cayinin in la magacaabo oo la cayino oo la magac dhaboobay noqonaysa waaya dee waa isbaa iska sunni kaanad mutadawaca wakaanad waajibatan biljacl qof kalena wuu wakiilan karaa muslima niyadii iyo xataa gowrici gowraca hadduu u wakiisho cid kafat niyatuhu can niyati lwakiil kaa wax wakiisha niyadiisaaba ku filan wuxuu yidhi وقت التضحية من مضي قدر ركعتين لبا ركعات قدر كود تجدد با وقت هو لبا ركعات قدر لقيت كده وين كتكت يو خطبتين خفيفتان آه، خطبتين لبا خطبة خفيفات فضفضض من دول الشمس قرحة سو بحدر يوم النحر مالك طبعا كعيد وقفك قرحة يوم ولي سو بحنا ما قدر لبا ركعات لقيت كون كده دان لقارين ما قوري كرو إلى آخر أيام التشريق بين جوجسا إلى أيام آخر أيام التشريق لقى جاري عدد من دول ترادي استجزوا عنهم أي كجوديس الأضحية الواحدة هل كأضحية تدك أي كجوديس تجزوا البدنة تنيف كجيلا وحي كجوديس عن سبعة تضواقف والبقرة بقرضنا عن سبعة تضواقف والشاة تنيف كأرجانا عن واحد هلقف فقدوا كليه مصرف الأضحية أضحية من عد الله إيلي ماشى الله إيلي يجب وحا واجب التصدق صدقيس بجميع الأضحية أضحية ضمانتد أضحية المنذورة للنذرية ونحوها مرة دي واجب هاي اللي بكاد أفكا سارمس ويجزو وحا قدية نيء واي أو غير تافهنا مد عيرين ومن لي تغير كيس ومن لحمل mutadawwaci biha tii lagu tadawacay hilibkeeda ah waan iyadu waajib ka ahayn taasina waa gudays weliba qofku neefkiisa ariga inuu gowracdaa ka fiican inuu toddoba nin ama toddoba qof ay xabad lo' a ku gataan ama mid geela ay ku gataan halka neefka u gaarkaa waa fiican walaa yasixu ma ansaxayo beycu shayin shay gadid oo minhaa ka mid a hal shay oo ka mida lama gadi karo waay xataa kanwaanka midka macnaha qalaya ujradiisa iyada hilibkeedii iyo haraggeedii looma siin karo qarashkiisa gaara loo siinayo ayib alcaqiiqa baa la gelaya maxay tahay waa walqal ama wanqal العقيقة لغة الشعر واتمها الذي تمهس على رأس الولد الماء مدح سكويا له حين ولادة دليد سحل جاد والشرع أن ما بالإرادة يذبح للجورع عند حلق الشعر تميس مركة لحيرة أكتر وح مقارنة يسا للجورع تدوي برمك جوا تمها لغا حيرة يا نيف كان لغا جورعي واي حكم العقيقة الندب والسن لمن قفك تلزمه أي كل لازمتي نفقة المولود كان لدلي نفقديس قفك بيلكيس الولاية والغلق الغربة إن أيسار هذا كتنا هذا هيسو قبل مضي مدة النفاس نفاس مدة استجدد مدة النفاس أنت يسنتجن واي إلى نفاسك ولا جرانا يا مدرس ده أنت يسند مان ساس يكون غنس طيب مركا ابن القيم حتى وحو قرأ كتاب اللي هذا تحفة الودود في أحكام المولود وأحكام بدن وكل شيء إلى المها مركي لا دارو إلى مركو رحمك كجرو يا إلى وحتى كسورية إلى قبرك لا قد يقفك وكو كهل طيب كل واحد الجراء أدب الدنيا والدين اللي هذا وايا كاسنا واجره marka walqalkaani ma sunna ama waajiba culimmadu war bay ka leeyihiin innaga xaggeenna waa xukunkeedu waa naj waa sunni magac wanaagsanna loo bixi waaye masalada halkaasaa la dhiga wuxuu yidhi waqtulcaqiiqati caqiiqada waqtigeeda goormaa la gowracaya yadkhulu waqtulcaqiiqati wuxuu soo gelayaa binfisaali jamiici lwalad ilmaha dhammaanta markuu soo socmo dibadda yimaado waa laga walqali karaa walaa aakhira lahu aakhir mal haddeer isagoo boqol jeer haddaan weli laga walqalin ha iska qalo wa yowmu saabici laakiin maalinka toddobaad baa afdalo ugu fadliga badan maalinkaa wey magaca loo baxsho timaha laga xiiro hal la gudo waayo ha laga walqalo howlo badan baa maalintaas la qabtaa magac fiicanna qofkaa loo baxsho waaye magac xunna ha la iska ilaasho cabdullaahi iyo cabdiraxmaan iyo maxamed iyo axmed magacyada u fiican bay ku jiraan waayo magacyada xunxun ama balaayadana waa la iska ilaashaa waayo magac fiican baa muhiima oo khayr leh melikulmuluuk iyo aqdal qudaad iyo boqorada boqorkooda iyo inta wax ukunta kii xukumay waxyadaas ma ficna cabdi haddii magacu yahay magac allah loo di- loo tiirsho sida fiican ee cabdi hebel hebel addoonkii in la dhaho ma ficna taasina wataa asmaada iyo magacyada ajnebiga ah oo reer galbeedka iyo gaalooyinkana la iska ilaasho mataqaani macna ay ku fadhiyaan in lagu daydana maaha qofka u bixiyey inuusan wax fahansanayn baa laga garanaya ilmuhu xaqa uu ku leeyahay waalidkiis bay ka tahay ka mid tahay magac wanaagsan iyo inuu baxsho naynaasaha xunxun iyo waxaasna ma ficno magac xun ciddii loo baxshana in laga bedelaa fiican maa tuwaafiqu fiihi alcaqiiqatu caqiiqadu waxay waa ku ku- ku waafaqdo aludxiyata udxiyada ما توافق توافق الحقيقة والقلق وحقوق الأضحية في جميع أحكامها أحكام تضمانت ومن جنسها النوع وسنها الدادة وسلامتها نبتقلك هذا والنية نية هذا والأكل عند هذا والتصدق صدقيسة وغير ذلك وحي وحن هم إلا أنه لا يشترط ولا مشترط أن يكون اللحم هلك إنه يها المتس... المتصدق به لصدقيسان منها حق هذا النية هلب عيرين إنه يهي شرط ما inuu ceeran yahay shardi maaha in la kariyaaba fiican oo la macaaniyo oo ilmaha yar dhegta midig looga addimo dhegta bidix looga aqimo oo xataa qof dumar ah xataa saa u samayn kara wax macaan timir iyo wax macaan afka loo geliyo oo magac fiican loo bixiyo way waka arrimahaas saasaa lagu maamulaya alacima alaale wixii la quudanayay weeye maa yaxilu min alxayawaani xayawaanka xaggiisa wixii xalaalaya wamaa yaxrumu wixii xaaraanay yaxilu waxaa xalaala min alxayawaani xayawaanka kullu daahirin shay kastoo daahira in la cuno ila alaadamiya binu aadanka mooyaane iyo walximaara dameerka iyo walbaqla baqash waa lama cuno iyo wamastukbisa wixii la qurumayso kaduudin dixiri iyo wadubaabin daksi iyo wadin naabi mici midu saaxiiba oo min asibaaci dugaaga bahalladan kan namir namiri shabeelka maxay leeyihin wadil mikhlabi midda u saaxiibka ah waxa weeyaan de shimbirahan duuloo dee baalasha ku leh ciddiyaha mikhlab baa la yidhaahdaa waa waa ciddi bay leeyihin oo mina dayri shimbiraha ka sakri gorgorkii oo kale wey iso dhan baa la iska ilaalinaya wamaa nuhiya can iyo wamaa nuhiya wixii la yska reebay can qatlihi dilkiis wixii la yidhi lama dili karo dee lama cuni karo kalkhudaafi wadifdaci rahyi iyo shimbirkaa kaloo khudaafka la yidhaahdo hudhudka iyo faragoysta iyo may faragoysta kuma jirno waa kuwa waa waa raha iyo khudaaf wamaa umira biqatli dilkiisa wixii la amray xataa kalxayati abeesadii iyo faragoysta halkay isku gelaysaa walfaarati jiirka waxaa lama cuni karo wayaxilu waxaa xalaala duudu dacaami cunnada duudka ka dhex dhasha alladii kaasoo lam yanfarid aan gaar u taagnayn cunnaasee meel u taalla suyucdayo waxyaala bahalla yaryaroo ka dhashay waa cun laguma dhihin ad ogow waa waa waa bannaan yahay unbaa lagu yiri wasamaku kalluunkiina waa bannaan yahay waljaraadu ayaxiina waa bannaan yahay fi lxayaati nolosha dhexdeeda aw awil mawaati kalluunku hadduu dhintay iyo hadduu nool yahaaba waa lagu ogol yahay jaraadkina waa la mid waa ayax maa yaxilu waxa xalaalkaa wamaa yaxrumu waxa xaaraana min hayri lxayawaani xayawaan baan ahayn yaxilu waxa xalaala min hayri lxayawaani xayawaan keyrkiis maa laysa wixii aan ahayn bidaarin mid wax dhibay wixaan wax dhibay waaye walaa mustaqdarin aan ahayn mid la qurmayso walaa najisin najaasan aan ahayn wayaxrumu waxaa xaaraana maa kaana wixii ahaaday min axadihimaa intaa midkood min axadihimaa labadaa midkood waa la qurmaysanaya ama waa najaaso ka zujaaji zujaajin wax quraaradii dhalo iyo turaabin ciid hadda fiiri qof wuxuu leeyahay ciiddaan iska cunaya quruuradaan iska liqayaa dhoobaan iska cunayaa waxaas lama ogola waayo wa mukhaadin xaakadii wa maniyin manidii wa damin dhiiggii waxaasoo dhan lama ogola dhiiggaasoo laysa bikabidin beer aan ahayn aw daxaalin beeryaro aan ahayn beerku waa dhiig fadhiya beeryaraduna waa sidoo kale kuwaas waa la ogol yahay beerka iyo beeryarada laakiin dhiiga kaloo fadhiya kuwaa dhiiggan xoolaha xataa intay urursadaan hadday doonaan qallajiyaan oo fariisiyaan bay hadhow beerka kasoo dhigayaan soo kalan kalayaan lama ogola waayo wax kasta oo qofka kuliyaadka alkhamsa almuxtarama dhibaya lama ogolo najaasoo dhan lama ogolo waayo qaxwo dhib badan oo alqaxwatu lbunniya qaxwo bun ah oo dhib badan baa jira shaah dhib badan baa jira haddii bunka laga badiyo qaxwuhu waa dhib badanaya waaye dhibaatooyin baa ka imaanaya waa hadda waxaan meelaha qaar lagu darsado oo qofka xoogaa kafee kafeeyada haddii khatarka ah dhibaatay keenayaan qaarkood waaya dadka qaar cunada loo diidaa laga yaabaa qaar loo ogolaado mathalan qof xanuun qaba xasaasiyad ama sonkor wixii la mida war waxa ku dhibaya iska daabaa la dhahaya culimadu waxay isku khilaafeen buu yidhi bahalkan asajaa'ir atumbaak tubaakadii buu halkan kaga hadlaya war maxay tahay buu leeyahy waaya wadaadaha baneeyey rag kalena waxay dhaheen sida la xaqiiqsaday waa dhibaato miran caafimaadkoo dhan gaal iyo muslim waxay caddeeyeen inuu as dhibaatooyin badan leeyahay sigaarada iyo tubaakada saddex dhinacuu dhibka leeyahay xagga dhaqaalaha waa dhibaya xagga caafimaadkana waa dhibaya xagga diintana waa dhibaya dadka daa'imaha oo iska caba iska caba iska caba xanuuno badan baa ku dhaca dadku ha ka digtoonaadeen bay qofkii lagu ibtileeyeyna inuu ka tago iska joojiyo ha ku dadaalo qofkii hubsaday inuu dhib u leeyahana waajib bay ku tahay waxa dhibta u le inuu ka joogsado ama alqaad kan qaadka la yidhaha qaad faina bihi maadda mukhadara waxaa ku jira maaddoa ku jira waaye qofka noojinaysa ama ma ahayba waa mukhadar oo qofka dareen kale siinaysa takdiir waxa weye qof la kububiyeyo kale kububiyo ama la qofka dee marka la qalaya waxa lagu waxay maxaa ahay marka meesha isaas xanuun u dareemin oo kale waa suuxin nooc suuxina waaye rag baa yidhi war waa iska bannaayey walxaqiiqatu annahu mudirun isaguna waa dhibaato miran afyuun baa jira isna waa xashiishadda waa ka daranta caqligana dadka waa ka kaxeeya ma wuxuu is arkayaa ninka xashiishadda culaba yidhi annahu melikun isagoo boqor ah waddankao dhan madaxweynihii ah waana dunyaa biman fiihaa wamaa fiihaa mulku adduunyada iyo waxa joogan isagu inuu xukumo waa usoo baxays waxbau banayn buu dejinayaa waa balaayo waa dadkan hadda la- waxyaalaha qaar laga sheegayo kale khamradii baa soo hadhay qurun qurun aan ka dambaynayana wey waxaanoo dhan buu ka hadlaya hadda yaa waqti u haya halkan wuxuu ka hadlayaa dadka xubnahooda cid kale ugu tabarucayo xubintayda hebela ishayda gacantayda kadaa fulaan hebel baan siiyey ha lagu rakibo hebelna xubinta waa u baahan yahay taasna halkaas ka fiirsada wallahu subxaanahu watacaala aclamu bisawaab